madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay xaqiijinayso qoondada boqolkiiba soddon ee loogu talagalay haweenka soomaaliyeed inay dowladda ka helaan guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad oo la hadlay warbaahinta ayaa si weyn u daliilay hadalka madaxweynaha soomaaliya ee ku aadan sheekh bashiir axmed salaad ayaa sidoo kale sheegay hay-adda culimmada soomaaliyeed ay bayaan kasoo saareen arrinta haweenka islamarkaana ay ka digeen in haweenka ay ku biiraan baarlamanka soomaaliya maaragtay soomaalida iyo dumarkoodi iyo raggoodi iyo waxoo dhan si dalka wax loogu qaban lahaa oo qof kasta kaalintiisa loo siin lahaa waa arrin soomaaliya u taalle arrin u baahan in meelo kale laga soo waarid inuusan ahayn baan u sheegnay maxaan ku idhaahda siyaasiyiinta ayaga in loo baahanya inay ardiyeeyaan oo barnaamijta dibadaha laga keenay inaysan ummadda uhorkixin ayaana u soo jeedinay bayaankiisana waa ku sheegnay dadka u dhaartay inay diinta iyo ummadda waardiyeeyaan waa inay iska jiraan waxyaalaha hoosgelinta loo soo hoosgelinayo inay iska ilaashaan weeye midkan baana kamid ah wala qof kasta wuxuu ilaahay afkiisa geysta ayuu ku leeyahay qof kastana ummadda soomaaliyeed maaragtay waxa anfacaya iyo waxaan anfacaynin way kala yaqaaniin baan filayaa odayaasha waa la hadalnay beelaha waa la hadalnay barnaamijkaas waa u sharaxnay aragtida aan ka qabno diini ahaan iyo barnaamijkaasi saameynta xun uu ku yeelan karo maxaan ku rahaa ummadda jiritaankeeda iyo gaar ahaan qoyska marka haddee madaxdii loo baahnay inay nala waardiiyeyso qoyska iyo ummadda haddii ayagu maaragtay ay u horseedayaan waxyaala aan sax ahayn haddii mas-uuliyadda waxay la tahay waa la weydiin doonaa qiyaame iyo aakhiro ka horna adduunka iyo taariikhda ayaa qori doonta hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa axaddii sheegtay in sharci ahaan aysan banaaneen in dumarka lagu biiriyo siyaasadda dalka taasina ay burbur ku keenayso qoysaska soomaaliyeed